waxaan qabanay maanta taageero oo shacabiyeed oo shacabka degan degmada afgooye iyo maamulku ay iska kaashadeen oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen hubka waxaa kasoo qeyb galay odayaasha dhaqanka dhalinyarada ururka haweenka culamaaudiinka maamulka degmada iyo maamulka gobolka ayaan kasoo qeyb galay kulanku waxa ay kulan farxadeed oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub maanta waxay ku saabsaneeday marti baa looga hadli doonaa waxyaabaha madaxweynaha ay maamulka uu ka rabo amba ay dadweynaha degan afgooy ay ka rabaan dibaa looga hadli doonaa laakiin maanta waxay ku saabsaneed soo dhaweyn iyo farxad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha